أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayo ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno idinkuna aad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a saraakiil caddaan ah oo ku bakhtiyey weerarkii maalin ka hor ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo hay-adda i s s midowda afrika waa inuu xal siyaasadeed ka gaaro arrinta soomaaliya iyo somalilan axmed madoobe oo ka qayladhaamiyey jabkii cuslaa ee maleeshiyaadkiisa ku gaaray agagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo in ka badan toban qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar kooxda r s f ay ku qaaday masaajid ku yaalla dalka suudaan qodobada kale ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mid a haweenka degmada buqa qableh oo hadiyad xoolo nool oo geel ah iyo agabyo kale ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira wilaayada hiiraan waxaa kale oo aan caawa idiin haynaa kelimad ku saabsan soo dhowaynta bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo ay ka dhiman tahay afar ama shan habeen oo keliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shacbaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan saraakiil caddaan ah ayaa lagu soo warramayaa inay ku bakhtiyeen weerarkii maalin ka hor ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo haddaba wararkii ugu dambeeyey ee aannu soo xaqiijinay waxaa inoo soo koobaya cismaan axmed dhuubow waad mahadsan tahay cabdiwahaab tan iyo markii uu dhacay dagaalkii barakeysnaa ee ay ciidamada mujaahidiintu ku fashiliyeen sidoo kalena een ku jebiyeen een cadowgii isbahaysatada ahaa ee duulaanka ku ahaa deegaanada dadka muslimiinta ah ee ka dhacay duleedka deegaanka baarsanguuni ee dhinaca waqooyi ee magaalada kismaayo waxa ay isa soo tarayay tan iyo xilligaas hadalheynta iyo baroorta taalla bogoga een warbaahinta marka laga soo tago askarta halkaa ku dhimatay ee murtadiinta ah kabaqaad ku ahaa siliibiyiinta reer galbeedka iyo kuwa maraykanka ah warbaahinta islaamiga landulus waxay heshay xog ku saabsan qaar ka mid ah saraakiishii caddaanka ahaa ee reer galbeedka siliibiyiinta ahaa ee runtii qeybta ka ahaa dhibaateynta dadka muslimiinta ah ee maalinkaasna weerarkaasi hogaaminaysay in qaarkood ay halkaasi ku dhinteen xogta ay warbaahinta islaamiga landulus heshay waxaa ka mid ah in laba ka mid ah saraakiishaasi caddaanka ah midna uu halkaasi ku dhintay midka kalena isagoo dhaawaca halkaa laga qaaday ugu dambeenna uu u bakhtiyey dhaawacii halkaasi ka soo gaaray kadib markii haliyada muslimiinta ay dhabarka xabadda ka saareen islamarkaana halkaasi lagu hareereeyey iyaga iyo askartii riddadaheed ee halkaasi la joogtay xilli ay ku guda jireen in ay markaasi diyaaradaha isqarxiya ay ku weeraraan dhulka beeraha ah ee ku teedsan jiinka webiga jubba ilaa deegaanada inta u dhexaysa baarsanguuni iyo degmada jamaame sida deegaanka araare muuse xaaji koban oo ay runtii dhulbeereedka ugu muhiimsan marka laga hadlayo ee deegaanadaasi ahna ay runtii ka barakiciyeen dadkii muslimiinta ay halkaa ku noolaa iyagoo xiliyo kala duwan weerarayey waxaana runtii dadkii halkaasi degana ay noqdeen waxay saga cararay iyo wax beerahooda la gubay marka weerarkii ugu dambeeyey ee halka ay ku qaadeen ayuu ahaa midka ee lagu dilay saraakiishan caddaanka ah oo warbaahinta islaamiga landulus ay heshay xogtooda kumana cusba dhagaha dadka muslimiinta ah in ciidamada mujaahidiinta ay ka hortagaan iskudayada qar iskaxoornimada ah ee siliibiyiinta ee dagaalka ka qaybgalaya in lagu dilo fagaarayaasha dagaalka waxaan ognahay in shabeellada hoose sidaasoo kale lagu dilay saraakiil amerikaan ah kuwa faransiis ah iyo meelo kaleba ee lagu dilay jubbada hoosena marar badan ayaa sidan oo kale lagu dilay ciidamo amerikaan ah oo qayb ka ahaa duulaanada diinladirirka ah ee runtii ka dhanka ah dadka muslimiinta ah marka xogtan aanu helayno ayaa ah xog runtii dadka muslimiinta ay aada ugu farxayaan sidoo kalena waxay runtii tani mar kale aargud u tahay qof kasta oo ay dhibaato ka soo gaartay weeraradii habeendheelmadka ahaa iyo kuwii kale ee tooska ahaa ee diyaaradaha saliibiyiinta iyo askartooda mareykankaba ay ka geysan jireen deegaanada dhinaca galbeedka magaalada kismaayo ee wayaanta iyo weliba sidoo kale deegaanada dhinaca gosha ah ee laamiga oo marar badan ay dad muslimiin ah een runtii ku dhibaateeyeen waxaa la ogyahay in duqeymihii diyaaradaha isqarxinaya ee saraakiishan la dilay ee ay mujaahidiintu dileen marar badan ay gumaad ka geysteen degmada jamaame oo la ogyahay muuqaaladii laga soo saaray hooyooyin waayeello ah iyo aabbayaal da ah een qofka marka uu daawado uu dareemayey dhibaatada ee loo geysanayo dadkeenna een abriyada ah ee masaakiinta ah een markii ay dadkaasi oynayeen oo ay dhahayeen annagoon waxba galabsanin ayay maraykankuna laayeen oo guryaheenna joogno oo dadka la dili ay ka mid ahayd hooyo umul ah oo lagu dilay ee deegaanada ku dhowdhow degmada jamaame waxa dilayey oo diyaaradaha ku qarxinayey oo hubiyaasha ku garaacayay waxay ahaayeen saraakiishan siliibiyiinta reer galbeedka ah oo dalkooda kumanaan kilomitir ka soo duulay islamarkaana uu soo duulay in dadkeenna muslimiinta ay dhibaateeyaan oo ay deegaanadeenna burburiyaan oo ay runtii markaasi gubaan dhulbeereedka ay leeyihiin dadkeenna muslimiinta iyadoo lagu jira weliba xilli jilaal ah oo abaaro ah in markaasi ay dadka barakiciyaan laakiin haliyada muslimiinta ah ayaa wacadare ka dhigay halkaasina gacantoodana ku cadaabay daalimiintii dadka muslimiinta in badan dulmin jireen allah ayaana runtii dulmigooda halkaasi kusoo gabagabeeyey waxayna tani noqotay mid soo afjartay nolosha murtadiin iyo siliibiyiin marar kala duwan dad muslimiin ah oo aan waxba galabsanan dulmiyey natiijadooda ugu dambeenna waxay noqotay in lagu dilo fagaaraha dagaalka bukhaariyo marka laga soo taga xogta saraakiishaan aan helnay ee caddaanka ah ee maalinkaasi ee dagaalka ee lagu dilay waxaa sidoo kale jirtay in saraakiil iyo askar fara badan ee lagu dilay dagaalkii halkaasi ka dhacay laga soo bilaabo maalinkaas uu dagaalka dhacay ee saddex maalin ka hor ilaa hadda waxaa baraha bulshada taalla baroorta iyo tacsiyada waxaa sidoo kale laysla dhexmarayaa meydadka saraakiil murtadiin ah qaybta ka ahaa kuwii halkaa lagu dilay waxaa xusid mudan oo aanu helayno xogta ay tibaaxaysaa in saraakiisha ugu badan ee halkaa lagu dilay ay ka mid ahaayeen kuwa loo yaqaano gaashaan amaba maleeshiyaadkan jawaasiista ee ashaadala dirirka ah oo magaalada kismaayo la ogyahay inay xilli kasta ka geystaan dhibaatooyin oo ay dadka guryaha kala baxaan oo ay dadka dhibaateeyaan sidoo kalena marka ay duulaanada soo raacaan ay dhibaatooyin kala duwan dadka muslimiinta u geysan jireen ayaa ka mid ah kuwaas oo sawiradooda iyo magacyadooda ee runtii baraha bulshada aada loo wareejinayo qaar badan oo ka mid ah asxaabtooda ayaa soo dhigaya sawiradooda iyagoo markaasi soo qoraya hadallo markaasi ay ku muujinayaan halaagii maalinkaasi qabsaday asxaabtooda qof ayaa soo qoray qof weliba xaafadiisa ayaa tabaysa sawiradaani idiin muuqda waa qaar ka mid ah ciidankii jubbaland ee ku dhintay dagaalkii ka dhacay baarsanguuni ee u dhexeeyey al-shabaab iyo ciidamada jubbaland qof ayaa soo qoray wuxuuna soo qaatay sawirada ilaa iyo toddoba ka mid ah saraakiil iyo askar lagu dilay maalinkaasi weerarkii halkaasi ka dhacay runtii dad badan ayaa runtii aragtiyo ka dhiibanaya qoraalka qof ayaa soo qoray intii ay maraykan daba socdeen ayaa lagu dilay goobta dagaalka maxay ka faa'iideen qof ayaa soo qoray runtii marka intaasi iyo in ka badan ayaa lasoo qorayey qof kale ayaa isna waxa uu soo qoray qoraal markaasi ay ku lifaaqnaayeen sawirada afar ka mid ah saraakiishii halkaa lagu dilay oo ay ka mid ahaayeen ninka lagu magacaabo fatxi sheekh nuur iyo kuwa kale oo saraakiil ahaa oo maalinka halkaa lagu dilay wuxuu soo qoray isagana inkastoo ay ahaayeen dhalinyaro ee ka mid ahaa ciidanka haddana waxay ku dhinteen oo ay ku baxeen dagaalkii ka dhacay deegaanka baarsanguuni aad ayay noo damqinaysaa ayuu yidhi in saraakiil ciidan ee lagu dilo goobta dagaalka qof kale ayaa isna soo qoray maalin kasta waxaan aragnaa in ciidamada jubbaland lagu dilayo furimaha dagaalka iyagoo askar iyo saraakiil ah waxaan aada uga xumahay ee dhimashada saraakiishan ciidamada jubbaland ah sawiradooda ayuu isna soo qaatay runtii marka sawirada sidaas ayaa laisula dhexmaraya wuxuuna sheegay waxaa nasiib darro ah in toban sano ku dhow ciidamada jubbaland boqolaal askari looga dilay inta u dhexaysa baarsanguuni iyo magaalada kismaayo ayuu yidhi boqolaal ayaa ku dhimitay boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen ilaa iyo haddana wax natiijaah lagama gaarin ayuu soo qoray dhallinyarada hubka sidata ee reer jubbaland ayuu soo qoray waxaan leeyahay maalin walba in aad ku dhimitaan inta u dhexaysa baarsanguuni iyo kismaayo waxba soo kordhin maysa ayuu soo qoraya runtii marka baroorta iyo tacsiyadu waa mid maalmihii lasoo dhaafay ee runtii si weyn ugu muuqatay baraha bulshada waxaadna ka dareemaysaa inay ahaayeen maleeshiyaadkan meesha lagu laayay kuwii dadka muslimiinta aadka u dhibaateyn jiray gaar ahaan magaalada kismaayo ay dadka ku dhibaateyn jireen shartoodiina allah subxaana wa tacaala ayaa dadka muslimiinta ka qabtay waxaana noloshoodii ku dhisneed dulmiga iyo dhiigdaadinta dadka masaakiinta ana ay ciidamada mujaahidiintu ku soo afjareen agagaarka deegaanka baarsanguuni waana taasi midda hadda ay u barooranayaan kuwa kale oo badan oo iyaga saaxiibadooda ahaa islamarkaana markii hore ku faraxsanaa dhibaateynta dadka muslimiinta ah وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka hogaamiyaha maamulka ashahaadala dirarka isku magacaabay jubbaland murtad axmed madoobe ayaa ka qayladhaamiyey jabkii cuslaa ee maleeshiyaadkiisa ku gaaray agagaarka deegaanka baarsanguuni qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsameh abuusheyba aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu hawada idiin soo marinayno waxa uu yahay hay-adda i s s oo tiri midooda afrika waa inuu xal siyaasadeed ka gaaraa arrinta soomaaliya iyo somalilan waa mid ka mid ah canaawiinta warbixinada maanta lagu qoray webka somaali memo hay-adda i s s oo ah hay-ad caalami ah oo inta badanna ka faalloota arrimaha amniga iyo siyaasadda afrika ayaa daraasad ay ka samaysay aqoonsiga yuhuudda ee maamulka ashaaldirarka somalilan ka hadashay hay-addu waxay sheegtay in aqoonsigana uu kiciyey mawjado siyaasadeed oo ka dhacay geeska afrika iyo guud ahaan dunida carabta sidoo kalena uu sii huriyey xaaladda cakiran ee ka dhex caloosan maamulada muqdisho iyo hargeysa maamulka villa soomaaliya iyo ururo badan oo caalami ah sida a u u n e u igad iyo jaamacadda carabta ayay warbixinta xustay in dhammaantood ay cambaareeyeen tallaabadaasi iyagoo ku dooday inay jebinayso midnimada dhuleed ee soomaaliya iyo heshiisyada midooda afrika macadku wuxuu hoosta ka xariiqay in midooda afrika uu si adag u sheegay in aanay cidna wax ka bedeli karin xuduudaha dal xubinka ah ururkooda hadalkaas adag waxa uu hakiyey doodda balse ma keenin xal laysku raacsan yahay macadku waxaa kale uu sheegay in midooda afrika uu adeegsaday lahjad adag oo uu ku difaacayo midnimada dhuleed ee soomaaliya taasoo qaboojisay dooddii ku saabsaneed arrimaha somalilan balse aan soo saarin xal siyaasadeed oo la isku raacsan yahay xogtu waxay tibaaxaysaa in somalilan dooddeedu tahay inay xorowday labaiylabaatankii juun kun sagaal boqol iyo lixdankii midowgii ay la gashay soomaaliyana uu ahaa go'aan iyadu qaadatay sidaas daraaddeedna ay xaqu leedahay inay go'aankaasi dib uga laabato i s s waxay tilmaantay in a u ay ka taxdirayso inay dejiso hanaan cusub oo goosasho ah maadaama geeska afrika uu yahay gobolka keliya ee afrika ay ka dhasheen dalal cusub oo goosasho ku yimid sida eritereya iyo soud sudan kuwaasoo la daala dhacaya dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwa amni tan iyo markii ay go'een warbixintaasina waxay eetii maanta lagu qoray shabakadda wararka soomaali memo axmed madoobe oo ka qayladhaamiyey jabka culus ee maleeshiyaadkiisa ku gaaray agagaarka baarsanguuni warbixintan waxaa lagu qoray websayteka islaamiga ah ee calamada madaxa maamulka ashaaldirarka jubbaland murtad axmed madoobe ayaa si weyn uga qayladhaamiyey jabka xooggan ee maleeshiyaadkiisa ka soo gaaray dagaalkii cuslaa ee talaadadii lasoo dhaafay ka dhacay agagaarka deegaanka baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose isagoo midoobey ka hadlayey kulan uu xalay magaalada muqdisho kula yeeshay xubnaha mucaaradka kooxda villa soomaaliya ayuu afka furtay kadib markii uu isxijin kari waayey waxaana uu qiray xasuuqa ba'an ee soo gaaray maleeshiyaadkiisa jubbaland shalay markaan soo baxayay iyadoo dagaal xun aanu ku jirno ayaan ka soo baxay meyd iyo dhaawac baa yaalla dhibaataduna weli waa mid taagan ayuu yidhi axmed madoobe maalin ka hore ay ahayd markii mujaahidiintu ay cagta mariyaan oo kolonyo saraakiil ameerikaan iyo weliba maleeshiyaad jubbaland isugu jira kuwaasoo dhaqdhaqaaqa shaaldirinimo ah ka waday agagaarka baarsanguuni ugu yaraana laba sarkaal oo caddaan reer galbeed ah iyo soddon iyo laba askari oo ay ku jiraan toddoba sarkaal ayaa dhigta dhiigga loogu daray halka dhaawacyaduna ay intaasi ka badan yihiin waxay jihaadiyiintu dagaalkaasi ku soo furteen shan ka mid ah gaadiidka dagaalka jubbaland hub iyo saanad ciidan oo aad u badanna sidoo kale waa laga soo furtay waxaana sidoo kale gacanta ay ku dhigeen qayb ka mid ah diyaaradaha daroniska isqarxiya oo huwantu ay kaga carareen goobta dagaalka halka aynu ku dhaafno warbixintii lagu qoray websaytka islaamiga calamada in ka badan toban qof oo dhimasho dhaawaca ku noqday weerar r s f ay ku qaaday masjid ku yaala suudaan halkudhiggaasina waa warbixin lagu qoray websaytka reediyoga alfurqaan wararka ka imaanaya waddanka muslimka ee suudaan ayaa sheegaya in maleeshiyaadka r s f ay duqeyn wuxushnimaha ku qaadeen masjid ku yaala magaalada al raad oo dhacda gobolka kordofan ee koonfurta dalka suudaan masjidkan waxaa duqayn la dhacay mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee kooxda r s f duqayntan waxaa ku shahiday laba carruur ah halka ay ku dhaawacmeen saddex iyo toban kale kuwaasoo ahaa arday barata kalaamka allah ee casa wajal masjidka la burburiyey ayaa lagu magacaabaa sheekh axmed al badawi waana mid ka mid ah masaajidda ugu waaweyn ee magaalada al rahad sida warbixintu sheegayso xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markan aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka وانشر الدين ضياء وانشر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانشر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka haweenka degmada buqa qableh ee wilaayada hiiraan oo hadiyad xoolo nool oo geel ah iyo agabyo kale ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta munaasabad ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayay haweenka ku dhaqan degmadaasi ku wareejiyeen lix neef oo geel ah iyo hadiyado kala duwan oo ay ka mid yihiin saddex boqol oo caag oo ah kuwa dahaaran iyo agabyo kala duwan kuwaas oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi ugu horeyn waxaa munaasabadan kelimaad tawciyo iyo taxriirdin isugu jirta ka jeediyey culimmada kale ah sheekh yuusuf macan cabdiraxmaan iyo sheekh cabdiweli cabdulaahi muudey masalada ku saabsan agabkan inuu gaaraya mujaahidiinta la gaarsiiyo waxaa dhacday qadliyadda ceelbaraf markay dhacday oo nimankii la dhihi jiray burundiga meesha lagu halaagay ayaan wafdi u baxnay naba culumiyi odayaal dhex isku jiro meel teedaan la yidhaha meel ka shishaysaan tagnay ciidamo badan dhulkaa joogaan ku wareegaynay habeenkii u horreysay meeshaan tagnay agabkaanaan lagu soo dhaweey buskudkii baa naloo keenay timirtaa naloo keenay waxa weeyaan caagadihii biyaha naloo keenay waxaana waryaa wixii gabdheheen ay bixinayeen waaba kan meesha furunta yaallo taas annaga anaa markhaati ka ah mid baa arooniyow roobaas soo socdee xaggee la gelayaa roobka waa raxmad ilaahay dhimal isaga murug uma hayso laakiin aniga roobka cabsi ay gashay wax yar ka deebteen waxaa naloo taagay bicihii bacahan hadda gabdhaha ay bixinayaan annagaa roob ka galnay habeenkii bicihii oo seexanay mid baa waxaan ku iraniyo barkin iyo raad barkin la-aan ma seexan karee meesha barki lagama yaqaano yiri caagkiisu way keenay caag noocaan ah yuri caaggaan barko caaggaan barkeed habeenkii aan ku saxay mar gabdhaha waxaan u sheegaynaa qaxwadiina koobkaana koobkaa naloo keeno ku cabna anaa indhehay ku soo arkay wax liiga sheekaynaya maaha ku kalsoonaada insha allahu tacaala markaas xafladaan ka qayb galnay buk ka dhacday oo gabdhuhu alaabta ay wareejiyeen markaan furunta tagnayna wuxuu diyaarsanaan ugu tagnay intaasaan gabdhaha rabin aan u sheego allah mahadsan muslimiin naga dhigay lagu kulmiyey xafladan khayrka badan leh ee loogu magac daray ummu camaara taasoo hablaha muslimaadka ee ku dhaqan muxaafadada buqa qable ee xarunta walaayada hiiraan ku wareejinahaya agabkaa hadda hortayna yaallo aada u jeediin iyo xoolihii noolaa ee geela ilaahay jalla wacalaa waxaan leenahay waa kaalinka ay jihaadka ku lahaayeene fii miisaani xasanaatihim allah u saara baan leenahay waana khidmatulmujaahidiin qaybta laga rabo hablaha muslimaadka kaalinka ay jihaadka ku leeyihiin camal la qabto midka ugu fadliga badan leh inuu yahay aljihaadu fii sabiiliillah jihaadkana nafna waa lagu bixiyaa maalna waa lagu bixiyaa carabkana cadow waa lagula dagaalamaa intaba marka kaalinka ay gabdhuhu istaageen oo ay maanta ummu camaara ay ku dayanahayaan kaalin aad u qiimi badan weeye waa dayasho wanaagsan bayna mudan yihiin gabdhaha ku dhaqan ee walaayada hiiraan gaar ahaan xarunta walaayada ee buqa qable aynu maanta xafladooda u fadhinno oo geela nool iyo waxa ay soo wareejiyeen oo ageybadan hadda kala disnaan caagaan dahaaran oo ragga mujaahidiintu iyo galaasmankii lagu cabahayay biyaha iyo waxa weeyaan bacihii roobka laga geli lahaa xilliga roobka markuu kusoo aado xilliga kuleelkana geedaha ay kaga harsan lahaayeen iyo waxa weeye raashinkii qalalnaa ee la isticmaali lahaa intaba waxaan leenahay ilaahay fii miisaani xasanaatikum allah idiin saaran leenahay ilaahayna ha idin barakeeya dadaalka iyo juhdiga a ku bixiseen qaar ka mid ah nuqabada wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa bogaadiyey kaalinta ay haweenka buqa qable kaga jiraan jihaadka bariga afrika waxaa mahad iskale alle subxaanahu wa tacaala allihii meeshan khayrka badan isugu kaana keenay meel sadaqo lagu bixinayo weliba sadaqo mujaahidiinta difaacaya shareecada islaamka lagu taageerayo runtii waa arrin cajiib badan gabdhaha muslimaadka ah ee kasoo qaybga arrintaas sameeyey oo kharashkan keenay xoolaha nool keenay agabyada kala duwan keenay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa khayr fara badan allaha siiyo waa dad wax fahmay oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu tusay shareecada islaamka qiimaha ay leedahay iyo mujaahidiintu maanta kaalinta mugga leh oo ay diinta islaamka u hayaan waa gabdhahaas khayr badan allaha siiyo waxaan leenahay insha allahu tacaalaa waqtiga ayaa iska ciriiri ah waxaan leenahay mujaahidiinta maanta bariga afrika ka dagaalamaya runtii gaala way ka qaylisa runta markaan idiin sheego duqayntan horta duqayn dal laguma xoreeyo laakiin insha allahu tacaalaa cid kasta oo ay disho ama ninka dhiig kasta oo bannaanka ku faniina oo diyaaradahu ay geystaan mujaahidiin fara badan ayaa ka dhalanaysa insha allahu tacaalaa waa roob ku da-ay meel cosab ah oo carasan ah waad aragteen waxa fimaar ka soo baxaya wax culaysa male arrintaas cid ayaan culays loo fahmin soomaaliduna waxay ku mahmaahdaa neef gowracanugeeda kama waabto gaalo horta waa gowracantaa xaqiiqatan insha allahu tacaalaa waxaan leenahay wajazaakum allahu khayran gabdhaha arrinta maanta ay sameeyeen runtii waa arrin aada runtii jirkayga farxad ku abuurtay gabdhahaas khayrka meeshaan keeneen waa mid qof kasta oo mu'mina oo ama maqla ama arka uu ku farxi doono annaga la joogna leh aada quluubteenna ugu dhex galay waxaanan ognahay xafladdan xoolo wareejinta ah oo buqa qablo ka dhacaysa oo wilaayada hiiraan gaar ahaan buqa qablo lagu bixinaya markii koowaadoo ka qayb gala ma aha dhowr mar oo horaan ka qayb galay waxaan leeyahay marka wakhtigoo cariiriya dartiis annagana haddaan nahay nuqabadii wilaayada waxaan rajaynaynaa insha allahu dhinaca ka haysiin dhinaceeda kalaan ka haynaa ilaahay idankiisa ama xoolo nool wareejinaa ama adduunyo kala wareejinaa annaguna waa idin garab taagannahay mujaahidiinta waxaan leehay gadaashiina firiya laydinka maharin aabbo iyo hooyo iyo walaal waa laydin garab taagan yahay ilaahay idankiisana waa laydin garab taagnaa doonaa gaaladana in yar ayaa u dhiman in yar ayaa u dhiman ilaahay idankiisa waxaan rajaynayaa raashiinkaas meesha laya caagadahaas waxaan tilmaamayaan oo bisha ramadaan lagu soo beegay waxay ishaare u yihiin in la fura doono caasimadaha iyo degmooyinka ayay ishaare u yihiin alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama calaa nabiyina moxamed wcala alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd fayaquulu llahu tabaaraka wa tacaala wma tunfiquu min khayrin yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun waqaala tacaala wma tunfiquu min shayin fi sabiili اllahi yuwafa ilaykum waantum laa tudlamuun وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى يعني مهدعلنا نقدر المسلمين بعد حمد الله تعالى وعن هلك أنه مهدعلنا حركة شو المجاهدين waxaan halkan sidoo kale ugu mahad celinayaa gabdhaha muslimaadka ah ay ugu horeeyaan daaciyaadka degmada buqa qable hadayaadka faraha badan ay soo bandhigeen oo maanta ku wareejinayaan walaalahooda mujaahidiinta waa ugu mahad celinaynaa si raggii iga horreey ay sheegeen xilli maxaa la yidhaahdaa adag oo kulaylkiisa iyo le- khayrkiisaba leh hantidan intaan la eg oo iskugu jirto nool iyo mood inay soo bandhigaan waa wax loogu mahad celiya lagu ammaano lagu xasuusto mana aha markii ugu horraysay waxaan u joognay ayagoo geel bixiyey ayagoo bixiyey hubkii cadowga lagula daalami lahay noocyadiis kala duwan hadduu yahay qoryaha midiyaha iyo noocyo kale halka aan kusoo koobi karin weligoodna iyo daa'iman wa abadan ay dul ay garab istaagnaayeen walaalada mujaahidiinta waxaan leenahay amtaashiinoo kale allaha badiyo ajarkiinina allaha badiyo walaalayaal gabdhaha walaalaha waxay noo sheegeen maanta inay wareejinayaan geel gaaraya lix neef oo kuwaana daxarada noogu jiro oon wada arkayno shuhuud aad wada tihiin afar boqol afartan iyo afar caag waxay iloobeen afar boqol iyo afartan koob oo la socda caagadaha waa iyadana deeq kaloo labaad oo muhiim ah oo dhaqaale laga soo bixiyey lix iyo labaatan loor oo buskud ah oo diyaarsan laba loor oo qaxwo ah waa bishii ramadaan xilligii maxaa la yidhahdaa qaxwada mus- muslimiinta ay ku soomayeen oo afurku ay ka dhiganayaan waay waxaa weheliyo afar bacood oo waaweyn oo kuwii roobka laga geli lahaa waxaa weheliyo loor sokor ah waxaa ka dhimino meesha aan kata weyna waxaa ka jiro timirti toban kartoon oo timirna annaga odayaashayna ku darin insha allah walaalayaal sidaad hidaayaadka usoo gudbiseen aad ii wakiilateen waa idinkala guddoomay anigana waxaan ku wareejinayaa walaayada islaamiga hiiraan khaasatan degmada buqa qable ee maanta munaasabadda ay ka dhacayso inay ku wareejiyaan dadkii loogu taragaliyo furmaha joogiyo mujaahidiinta ah intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah haweenka degmada buqa qable oo ka hadlay hadiyadda ay ugu talagaleen mujaahidiinta iyo fariimaha ay u dirayaan cadowga allaah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه أما بعد فيا أنصار الدين وحماة العقيدة ويا من أرخص المهج في إعلاء كلمة الله ويا من سقيتم شجرة التوحيد بدماء أبنائكم ويا من أنفق الكريم من, من المال في جهاد أعداء الله ويا من بنى صرح الإسلام من جديد ويا من رفعتم راية التوحيد باستشهادكم وفوق جماجكم وأشلائكم ويا حراس الفضيلة والمكارم وعلى أنين الجرحى وآهات السكالى من المؤمنين هنيئا لكم في مثل هذا اليوم الذي أصبحت ثمار جهادكم يانعة وقضوفه دانية وبإذن الله سيبقى عملكم محمودا وسعيكم مشكورا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره لقد أثلجتم وشفيتم صدورنا بما رد الله على أيديكم من حملات من حملات الأعداء فنحن أخواتكم المسلمات في محافظة بقع قبل هذا الإبل وما معه هو جهد المقيم هذا ونأتمر رسول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات ونرجو من الله أن نشارك معكم مضاعفة الأجر والثواب في الجهاد في سبيل الله سنمضي بعزم على نهجنا نعيد الجيوش لرد العداء نقوم بجيد كما قد مضى خيار الصحابي ولم نرتدي ونحن أخواتكم المسلمات المجاهدات الأنصاريات والمهاجرات وثمرة جهادكم المبارك الذي قام على أرض الصومال فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ولقد علم القاصي والداني على أنكم لا تقبلوا الهوان والدون ولا تنامون على الضيم وإن رمتنا الدنيا بأجمعها عن قوس واحد وهذا من المسلمات حتى لدى الأعداء ولقد أخرجت مراكز ومؤسسات التعليم في الولايات الإسلامية عموما جيلا يلتحق بتلك القافلة ومددا يمدها وعندها تغلب الروم وتهزم إن شاء الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم لنثأرن لديننا ولأعراضنا ولننصرن المستضعفين منا ولنحررن الأقصى وسائر البلاد من ظلم الكافرين بعز عزيز أو بذل ذليل بمساعدتكم ما استطعنا من دعاء وعدة وعتاد وتربية للجيل بمشاركة الجهاد في سوق الكفاح والرباط ومصارع العشاق ومعانقة الحور في دار السرور وأما قوات التحالف الصليبي في أرضنا وأعوانهم من المرتدين نقول لهم لن تلين قناة منا لهجومكم ولن نتراجع عن مبادئنا وعقيدتنا مهما أسرتم أو قتلتم أو قصفتم أو شردتم أو خدعتم فالحرب بيننا وبينكم قائمة والقتال مستمر والنزال منا وعندنا رجال يحبون الشهادة كما تحبون حياة الذل وإنا إليك قادمون يا تركيا بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربينا هبوا يا إخوتي لنصرة دينكم واضربوا عزتكم بمجالدة الأعداء ومقارعة الكفار وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم رواه الإمام أحمد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد annagoo ah gabdhaha muslimaadka ay ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buqa qable waxaan halkan ku wareejinaynaa agabyo kala duwan iyo xoolo nool agabyahaas iyo xoolahaas ay wareejinayaan gabdhaha muslimaadka ee muhaajiriin iyo ansaar bale oo iska kaalmaystay garab istaag mujaahidiinta waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo agabkaasi ragga mujaahidiinta ee ku jilba xiran furumaha wilaayaadka kala duwan raggaas oo cadowga la xisaabtamay hurdo iyo hoyaad u diiday waxay gabdhuhu maalkaas ay u bixinayaan ay ugu talagaleen waa dhawaanshada alle subxaana watacaala in alle ugu dhawaadaan wax kale maysan bixin agabyadaasi waxay ka kooban yihiin sida soo socota kow waxaa ka mid ah tiro geel ah ay gabdhaha bixiyeen ay ugu talagaleen ragga furimaha ku jilbixiran inay ku hilibaystaan waxaa ka mid ah afar boqol afartan iyo afar caag dahaar oo raggu ay biyaha ku qaboojistaan waxaa ka mid ah lix iyo labaatan loor oo buskud ah waxaa ka mid ah afar bac shareec bacyaha waaweyn ah waxaa ka mid a laba loor oo qaxwo ah iyo hal loor oo sokor ah mudankooda ma ahaanin laakiin waxaa weeye tabarta gabdhaha ayay noqotay intaa in ka badan inay biixiyaan insha allahu tacaala diyaar bay u yihiin ragga mujaahidiinta waxaan leenahay garabkiina ayaan nahay horena waan u hayn hadda kadibna waan ahaan doonaa gabdhaha muslimaadka ee wilaayaadka islaamiga ku noolna waxaan leeyahay wiilasha mujaahidiinta waxay dhexda u xirteen inay idi difaacaan adinkana noqda dadka la difaaci lahaa ee fadhiga ka kaca hadiyaadkaasi waxaan ku wareejinaynaa insha allahu tacaalaa nabadoon maxamed sheikh xafidahullah allah xifdiye inuu nagala wareego kuna wareejiyo maamulka islaamiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد waxaan horta u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala na waafajiye waafajinta allah subxaana wa tacaala ayaa iska leh waxaan halkan fariin ugu dirayaa dadka mujaahidiinta ah ku jilba xiran la xisaabtamaya cadowga idinka keligiina ma la xisaabtamaysaan cadowga annakana waan la xisaabtamayna insha allah waxa la difaacaya waa annaka waxa la difaacaya waa xijaabkeenna waxa la difaacaya waa sharafteenna geelaas waxaan u bixinay inay mujaahidiinta ay ku hilbaystaan marka maxay ahayd annaka meeshaas alaab badan aan ku wareejinay oo biskud uu ka mid yahay oo caado dahaaran ay ka mid yihiin oo sakor ay ku jirto oo qaxwo ku jirto maadaama bisha ramadaan oo cisiga ay soo socoto insha allah waan la xorayn doonaa meel kasta ay gaalada joogto allah subxaana watacaala aan u mahadcelinayaa دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka caawa waa shan iyo labaatanka bisha shacbaan waxaana bisha ramadaan inooga dhiman afar ama shan habeen oo keliya sidaasi daraaddeed waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimad ku saabsan soo dhoweynta bisha barakaysan ee ramadaan kelimadan waxaa soo jeedinaya sheekheennii caalimka ahaa allaha u naxariiste sheekh nuur macne cabdiraxmaan ee ka bogasho wacan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan gudagelaynaa magacii kayfa nastaqbil ramadaan kayfa nastaqbil ramadaan macnaheedu muxuu yahay waxa waaye sideen u soo dhowaynaynaa ramadaan waa su-aal su-aashaas macnaheedu waxa waaye istiqbaalka macnaha haddii maalan ruuxa uu safarka imaanayo ee laga hortegayo lasoo dhoweynayo oo kale soo ma waa barnaamij ama arin qaaliyahoo nagu soo fool lahoon rajaheena allahna gaarsiiye qorshahaa sideen u dhignaa maxaase alla subxaanahu wa tacaala aayadihiisa oo qorshahaas ku saabsan maxay yihiin axaadiista nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo qorshahaas ku saabsanta maxay yihiin maxaale waxaan ogsoonnahay haddii la rabo in barnaamij la sameeyo diraasatuljadwa wax laydhaha la sameeyo macnaha shaygan qaabkii looga faa'iidaysa lahay ka faa'iidaysa ugu wanaagsan waa caynkee in la daraasay waay markii la ogaado in sida ugu fiican ay caynkaa tahay yaa haddana waxaa la sameeyaha qorshihii iyo qaabayntii qaabkii ugu wacan oo ugu wanaagsan oo ka faa'iidaysiga ah haddana in sidaasoo kale barnaamijkii fulintiisa markii la gaaro qaabkii qorshaha loo dhigay waa inaan laga leexan idan marka allah subxaanahu wa tacaala sida uu u tilmaamay horta waa inaan fahnaa haddii shaygu inuu qiimo badan leeyahay haddaadan ka faa'iidaysanna khasaaro badan oo adduun iyo aakhira ay kaa soo gaaraysa ay kaa dhaadhacdo waxaad xoogga isaga soo saaraysaa inaad sida ugu wanaagsan uga faa'iidaysato iskana ilaaliso inaad khasaarto idan markaasaan saa u fahanno marka hore ramadaanku muxuu yahay bisha ramadaanoo la soomaaho xa qiimada ay leedahay xaggay naga joogtaa su-aashaas haddana inaan keenno waay seenu soo dhowaynaynaa inaan soo dhoweyno waxay ka dambaysaa qiimada uu leeyahy inaan garanno iyo booska ama meesha ramadaankoo la soomo ay ka joogto diinteenna islaamka marka hore ramadaanka goormaa la farad yeelay waxaa la farad yeelay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inta ahlu iimaanka u ku qoray sanadkii labaad ee hijrada sanadkii labaad ee hijrada alla subxaanahu wa tacaala xilligaas waa farad yeelay aayadduu ku farad yeelana waa tan yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun dadka alla iyo nabi rumeeyeyow inta in la rumeeyo waajibta rumeeyeyow kutiba calaykum dushiina waxaa lagu qoray asiyaamu soom ayaa dushiina lagu qoray kamaa kutiba cala aladiina min qablikum dadka idinka horreeyay sidii dusha looga qoray lacalakum tattaquun waxa aad miro ahaan uga helaysiin haddaad arrinkaa ka soo dhalaashaan waa in alle aad iska jirtaan taqwa allaahi ayaad xaqiijinaysiin halkaa marka kutiba waay inaan fahano kutiba bimacnaa furida waay inaan fahano waa marka laga marmaan daliilka qur'aanku inuu kaaya xadiidkana waa kii aan soo qaadano bunya alislaamu calaa khamsin kaasna waa xadiidka yani daliilka xagga sunnada ijmaacuna saas waaye yo laysagama raaraco muslimiintu waxa lagu murmo kuma jiro siyaamu ramadaan bal waa tiirkaas waay waxaa jira yow ku waajibah wuxuu ku waajibaa dadka ahlu iimaanka ah ruuxa baaliqa ah ee caaqilka ah oo haddaba muslimka ah ee markaa musaafirna aan ahayn mariidna aan ahayn taa waa inaan fahnaa yaa ayuha aladiina aamanuu waxaa ku baxay gaal gaalkuma waajiba maxaa yeele ilaahay ma rumaysna ruuxu markuuna alla rumaysnayn ee uuna rasuul rumaysnayn taladooda ma yeelaayo maxaa yeele maba ictiraafsana moogta markaasuu alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka aniga i rumeeyayow aniga i jecelow waxaa dushiina lagu qoray anaa ku qora uma baahna maxaa yeele maadaama alla uu u dhawaaqay yaa ayuha aladiina aamanuu haddee way og yihiinoo ballan hore ay u galaan waay mar haddii ruuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna moxameda rasuululah ballanow galay cahdiga iyo miithaaqi oo sidaa uu u galay wixii ka dhalanayo marka ahlu iimaan waay ruuxuu ku waajiba marka waa inuu yahay muslim waa inuu yahay gaal kuma waajibaayo ha loo ciqaabo berri laakiin islaamnimaa ka horeysa horta inuu soo islaamaa ka horeysa waxaa sidoo kaleeta ah sabi ama ruux yaroon baaliqeen ku waajibi maayo ilmaha oo yaryarka ah oo maalan toddoba sano ama toban sano ama maaragtay gaaray ama tamiis gaaray inay soomaan inay amraan ooy ku layliyaan waalidkaa laga rabaa aabbaha iyo hooyada iyaa laga rabaa inay ku layliyaan si asiga xabad kuma waajibin toban sano hadduu jiro tumay lama hadduu jiro tumay saddex hadduuba qaangaar ahayn waxba kuma waajibin laakiin waalidkaa waxaa laga rabaa inuu kusii tababaro oo saxaabadu ridwaanullahi calayhim waxay tilmaameen inay ilmaha soomka iyo barnaamijkiisa ku ololay jireen ee markii gaajadu qabato inuu raashin ku soo dhaco uu isku dayo waxoogaa dheelkay jecelyihiin ilmuhu wax ay ku dheeldheelaan ay sii jiraan si saasoo kale ay u sii wadaan hadduu marka wadi waayo canugiioo tabar u qabato heeska afuro soo endha lama soominoo barnaamijkii uun wax kama dhadhamin saasuu ku kobca hadhow marka wuxuu noqonaa ruux wax uun u bilaaban yihiinoo ilmaam iyo wuxuun ku leh dareen marka waa inuu muslim noqdaa waa inuu noqdo yacni maaragtay baaliq waa inuu noqdo waa inuu yahay caaqil majnuun waxba kuma waajibin sida ayna sabiga ugu waajibin oo kale uguma waajibin waxba kuma waajibinoo rufica alqalamu can halaahin yacni saddex ayaa qalamka wax lagu qoro laga kor yeelay saddexdaas maaragtay waxaa ka mid ah sabiga intuu ka qaangaaro majnuunkaa ka mida ilaa uu maan ka helo iyo garad waxaa ka mida ruuxa hurdaaya markii loo fiiriyo masaa-isha qaarkeed ayib marka waa imisa inuu muslim yahay inuu baaliq yahay inuu caaqil yahay inuu haddana yahay muqiim ruux macnaha aan socdaal ahaynoo sabajooga waa inuu yahay waa inuu yahay ruux fayaaw hadduu jiran yahay amauu safar yahay waxaa laga rabaa inuu maalmo kale soomo marka ilaahay wuxuu leehay subxaanahu wa tacaala soomkii asigoo noo fuudayhayo inuunan ahayn wax hadda insaanku kari waayo maxaa yeele allah subxaanahu wa tacaala insaanka abuuray oo yaqaana waxa uu qaadi karo iyo waxa uusan qaadi karin kala garhanay ayaa ku waajibiye wuxuu yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhra ruuxa idinka mid ahe inuu jiran yaha ama musaafira waa iska afuraa islamarkaasna maalmihii oo fura hadday shan ahaayeen hadday toban ahayn intuu musaafirka ama intuu jiranay waay wuxuu tiro kale soo megdhibaya laga raba soo qadhaynayo taasuu yidhi bishaan marka soomkeeda allaa waajibiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladuu la yimiday ama diinta islaamkau la yimiday diin kale ilaah uusan ogolayn sidaas ayay ramadaanku ku yahay makaanadiisa bishaaraadka iyo wujuubkiisa iyo waxyaalaha yacni uu ku fadhiyo iyo qiimadau leeyahy inaan fahano nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ee saxaabadu ridwaanullahi calayhim markii ramadaanku uu bilanaayo uu dhalanayo waa u bishaaray jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau ugu bishaaray jiraan rabnaa marka inaanu akhrino dadka ilaan ummaddaanu waa inay noqotaa ummad yacni iclaamkeeda iyo warbaahinteeda ka qaadata allah iyo rasuulkiisa moxameda salawaatu ullahi wasalam aleyh nabigu calayhi salatu salam wuxuu dhihi jiray ataakum ramadaanu ramadaanaa idin yimid waa iclaan nabigu calayhi salatu salam wuxuu ugu baaqa ramadaanaa idin yimid waa in qiimadiisa la baro shahrun mubaarakun waa bil la barakeeyey shahrun mubaarakun bil caadiya maah bilaha kale waa ka duwan yahay macnaha farada allahu caza wajalla calaykum siyaamahu ilaahay wuxuu dushiina ku farad yeelay bishaas inaad suntaan waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala bishaan uu ku gooni yeelay waxaa ka mid oo nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam tuftaxu fiihi abwaabu asamaa samada albaabadeeda ayaa lagu furaa bishaan dhexdeeda تفتح فيه أبواب السماء هذا هذا الكيان ده هو نبي محمد عليه الصلاة والسلام إعلام واي وورباهن تلربه إن فهنه مركب عوري تفتح فيه أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم جحيم الباب والحرة الباب جنضني والحرة وتغل فيه مردة الشياطين شياطين تكوه دواوين وقرمقاتيال كاني ولا جيبينه ولا حرحرة مركا إيه لله فيه laylatun ayuu wuri nabigu calayhi salaatu wasalaam bishaas waxaa alla ku leeyahay dhexdeeda laylatun oo khayrun min alfi shahrin kun bilood ka khayr badan taasuu ku leeyahay man xurima khayraha faqad xurima ruuxi khayrka bishaas laga qadiyo waa la qadiyey xadiidkaas waxaa wariyey nasaa-i ayaa wariyey waana saxiix idan marka bishaa qiimada leh ee sharafta leh fursad waaye inaan mar ka faa'idaysanaana laga rabaa waa bishii alla deeqda bixi jiray balaayoo dhan oo owdi jiray oo shayaadiinta ay xiran yihiin jahanamo albaabada ay xiran yihiin in allaale intii urura ibliis oo lalay jirtay ciriiri ay ku jiraan soo mah malaa'igtii iyo jannadii albaabaheedi iyo khayrkii oo dhanna waa furan yihiin wixii alla xaggii dadka oodi jirana waa fursaday haystaan idan marka waxaa la rabaa inaan maanta waxaan haysataa caalam islaam ama muslimiin haddaan nahay diintiiyaan ka debacnay idan marka waxaan u baahan nahay maanta abaaraan haysa maanta colaadaan nahayso cadowgiiyaa saad aragta noo gelaya maanta waxaa nahaaya gaajo waxaa nahaaya waad u jeediin yacni wax nooc walbaa nahaya soo maha markaasa waxaa leeyahay beesha caalam hay-adaha gargaar war allaale aniga haddaba maaragtaya yaa wax i weydiisa aan wax siiya yaa i baryaaya inaan alla barino soo maha waa fursadda ilaan bishan waa shaharka ducada waa ka warrami doonaa insha allahu tacaala marka waa fursad aad u wanaagsan oo la raba inaan isdareensiino asbaabta marka inaad ka faa'iidaysato ay ku imaan karto oodan khasaarin waa inaan baranaa hadda waxaa ka mid a maalan waxaa jirta asbaab ramadaanka faa'iidadiisa inay ku seegto keenaysa iyo ramadaanka asbaa yacni fawaa'idiisa inaad heshood ka faa'iidaysato asbaab keenaysa asbaabtaas marka waa inaan kala baranaa ama si kale haddaan u cabiro wasaa'il iyo waxyaalo la adeegsado ramadaanka fawaa'idiisa in aad heshood gacanta ku dhigto ee kuu suurtageliyayso markaad isticmaasho ilaahay kuugu sahlayo iyo asbaab haddaad isticmaasho ama wasaa'il haddaad isticmaasho aad weyhayso faa'iidada ramadaanka taasna ma inaan aad u faahno inkastoon faahfaahi doono waxaa ka mid a asbaabtaas inaad tidhi anugu waa sooma maxaad u soomay waxaad u soomayso waa caado dadkaa haddaba maaragtay uun soomi jiray hooyo iyo abbaa soomi jira isaga sooma maya ta maah yaa ayuha aladiina aamanuu sooma sheegin nabiguna wuxuu yihi alayhi salatu wasalaam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi iimaanan waxtisaaban waa in la helo si aduga u badbaado inaad khasaarto oon iyo soo jeedo qiyaamkii xaggiisa maaragtay kaaga yimaado iyo aynan kuugu dhicin marka ilaahay subxaana wa tacaala hana waafajiyo iimaanan waxtisaaban yacni rumayn alla aad rumaysan tahay iyo in ajir alla kaa siiyahay niyadaas inama alacmaalu biniyati waay qiyaamuleylkuna waa sidoo kale من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه waxaa hadaba maaragtaya nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ruuxa ramadaanka istaaga rumayn alla la rumaysanya darteed iyo alla inuu ajir u qoraayo uurka kuhayn oo ku hayo daraaddeed ruuxi sidaa u sameeya gufira lahu maa taqadama min dembi labada xadiidba waa muttafaqun caleyh yani bukhaari muslim way wariyeen walaal marka waxaan u baahannahay inaan aada uga faa'iidaysano ee ramadaanku waa xasanaad miiranaad ka helaysaa xasanaadkaas marka sayi-aadkay baabi'inayaan ina alxasanaati yudhibna asayi'aati daalika dikraa lidaakiriin maanta in gaala meel walba lagu eryato ee gaaladii meel walba ay tira anaa idinka wakiila anaa dowladda idin dhisaaya anaa haddaba maaragtay idin gurmana idin dar yeelaaya anaa haddaba idin horu marinaya inay yidhaahdaan ayagiioo sufaha ah oo kalan caami ahoo la raba inaan anagu aan usha u qabanay aan jahanamo ka badbaadino ayaa haddaba maanta halkii anagu xilkaas inaan qaadna aheed ayagiiyaale annagana dabakaca marka waxaas waxaa keena dunuub aan galnay waay ilaahayna subxaanahu wa tacaala bishaan ramadaanka allahna gaarsiiyey in aw in badan oo haddaba muslimiinta yacnii dembi ay galeen in ilaahay subxaana wa tacaala ay uga soo noqdaan fursad jirta waay inaan marka mar walba aan ku dadaalno ayaa laga maarmaana adduunka hadda waxaa laga hadlaa azma maaliya waxa la yidhaha ama azma iqtisaadiya belo ama musiibo dhaqaale annaga maxaan haysta asma iimaaniyaan haysta iimaankeenna yaa hoosu dhac ku dhacay asma iimaaniya maxaa lagu daweeyaa aliimaanu yaziid waa yanqus iimaanku waa qowl iyo camal waa haddaba maaragtay yaa ziyaadaha daacaadka ku ziyaadaa soomahayn wuxuuna ku nuqsaanaa macaasida idan marka bebeshaan shayaadiintii xiran daacaadkii waa inaan ku dadaalno si asma iimaaniya aan uga baxno iimaankeen u kabco nasalu llaha subxaana wa tacala an yujadida iimaanana in sha allahu tacaala waxaan isku tirtirsiihaynaa oo kosiyoon waaye bishaan ilaahay subxaanahu wa tacaala in uuna gaarsiiyaan ilaahay ka baryaynaa markaan gaarnani qiimadaas inaan ogaano khulaasa waxaan ogaanay horta islaamnimadu qiimaday leedahay iyo dadkii helay adduun aakhira nasiibkay leeyihiin iyo dadkii waaysay u hoogeen kow labo waxaan ogaanay oo khulaasadu tahay ramadaanka bisha ramadaan waaye la soomo inay qayb ka tahay islaamka qiimada badan leh tiirarkiisa shanta tiirka afaraad ama shanaad ay tahay taasna waan ogaanay waxaa kaloon ogaanay dadka laga rabo inay soomaan ee ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibiye waan sheegnay adiladii wujuubinta iyo aayaadka iyo axaadiista iyo ijmaaca intaba waa sheegnay waxaa haddaba maaragtay inay yihiin dadka ahlu iimaanka iimaankaasu wuxuu dhab ku naqaana waa ka hadalnay waa ku dheeraana weliba meeshaas sababtu waa meeshaas hartuga qurunsantaa la dhihi karaa oo tajdiid uliimaan anuga baahannahay in marka iimaanka dhabtaahu ou yahay dadka inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulihi huma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim anfusihim fii sabiili اllahi ulaa'ika hum asaadiquun lana rabo dadkaas inaan daba kacno yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wa kunuu maca saadiqiina saadiqiinta alla jirkooda noqda ilahay saasuu leeyahy subxaana wa tacaala inaan marka ogaano barnaamijkaas khulaasada bishaan inaan ka faa'iidaysano inay tahay okosyoonka qaaliga ahaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladou noola yimiday yacni siyaamu ramadaan makaanadaas amba booskaas uu ka joogo marka ilaahay subxaana wa tacaala ha naga dhigo kuwii ayagu bishaa u soo dhoweeya sidii loo rabay ilaahayna subxaana wa tacaala bishaan waa bishii naftana lala jihaadayay oo maaragtay lagula jihaadaya wixii alla ka takwiiri kategideeda kategidooda wixii alla falku yiri falidooda waa taqwallahi lacalakum tattaquun waxaa ka mida gaalada la dirida ayaa ka mida qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar sida alla kuugu waajibiyey soomka oo ilahay wuxuu kugu waajibiyey gaalada in lala diriro wixii gaalada safkooda galana ayagay ka mid yihiin waman yatawalahu minkum fa inahu minhum marka in sha allahu tacaala waa shahru ljihaad halkaas ayaan kusoo gebagabaynayna in sha allahu tacaala xalqadeennii hore وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaaniillah
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح